إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد عن كسجن كتابك عمدة الأحكام عن سوقرني باب العيدين باب العيدين لماذا عيد باب كودي هذا كان محله هو ماشي لوغا هدلاي ciid ciideynkana waa ciidulfitri oo ciidulfitriga ee ramadaan laga afuro maalinka ramadaan ugu horeydoo laga afuro bisha shawaal kowga tahay salaada la tukado weeye iyo ciidul adxaa oo ah maalinta bisha dilxija ay tobanka tahay ciid ayaa lagu magacaabay liannahu yacuud wa yatakarar kulla caam ciidaha qadiimaya ah aynumadii horena way yiqiineen munaasabo kasta oo ay ku farxaan ayay ciid u yiqiineen oo macnaha faysto ay u yiqiineen maalinta la farxo oo farxadda la muujiyo ilaahay weynaa subxaanahu wa tacaala ummadan ummatul muxameda wuxuu ku fadilay labadaas ciidood oo ciidulfitri ciidul adxaa mid kastaaba camal weynuu ku xiran yahay oo rugni min arkaan islaam ka mid ah ciidulfitrigu waxay ku xihan tahay soonka ramadaan markii lasoo guto markaas ayaa la tukadaa shukran lilah ciidul adxaa waxay ku xihan tahay xaju beyt illaahi alcatiiq marka ilaahay beytkiisa loo xajiyo oo xajka camalka iyo rugniga ugu weyn lasoo guto markaas ayay ka dambaysaa markaas ayay ka dambaysaa marka ciidan wuxuu ka hormariyey shiiqu ciida usbuuca oo ah jumcada jumcada waxa weeyaan waa ciidul usbuuca yadana saddexdaas ciidood ayaa muslimiintu leeyihiin ciid kalena islaamka dhexdiisa maahan oo sharci ah wax alla waxaa ciid oo kalea ama faysto ku magacow ama magac kale ku magacow ee ummaduhu ay sameeyaan kulligood diinta salkuma leh waxaa ka mid ah ciidulmiilaadka oo kale waxa weeyaan oo sanadkan miilaadiga ay yidhaahdaan waxa weeyaan ciidda la sameeya sanad guurada markay sanadu dhammaanayso waxa weeyaan ciid islaam ma ahan muslimiintuna shaqo kumale waa ciid gaalaad qofka muslimka ciid hadduu aqoonsado arrintaas waxaa dhacda inuu islaamka uga baxo waxa weeyaan inuu faysadaas kala qeyb galaana waa xaaraan gaalada ciidda mawliidka oo bisha rabiicul awal markay waxa weeyaan labiiyo toban tahay faysadaa la dhigaa iyaduna waa ciid baadila oo bidcaa ciidda israaga iyo ciidal micraajka lamida waxaa lamid ah sanad guurada hijiriyada markay dhammaato oo sanada islaamka oo hijiriyada ayadana waa xaaraan in ciid iyo faysto laga dhigtaa waxaa ka mid ah maalinta boqorku dalka qabsaday ciid laga dhiga waxaa ka mid ah maalinta hooyooyinka maalinta caruurta maalinta geedaha iyo maalinta dhirka maalinta aidiska iyo maalinta ciidanka booliska maalinta ciidanka xooga dalka soomaaliyeed waxaasoo dhan waa ciido shaydaan waxaa rabaa qofka muslimka inuu ogaado inaysan ciid ahayn waxaasu ciiduhu waa diin waana ku kala duwan yihiin ummadaha nabigeena suuban sala allahu caleyh wasalam xadiiska caaisha bukhaari saxiixiisa kusoo saaray labadii gabdhood ee baranburayeen agtiisa markii laga reebi tegey nabiga sala allahu caleyh wasalam daayi u yidhi inna likulli qowmin ciidan ummad kastaa ciid waa leedahay wahadaa ciiduna tan waa ciideennii taas waxay kutusaydaa ciidaha inay tahay wax ummaduhu la kala gooni yihiin oo aan lagu shurkoobi karin marka muslim iyo gaal isku ciid ma ahan taas sidaas ayay tusaydaa sidoo kaleeto waxa weeyaan sunanka nasaa-i xadiiska ku sugan ee anas ibnu maalik uu wariyey nabigeena suuban sala allahu caleyh wasalam magaalada madiine markuu imaanayey laba maalmood ayay lahaayeen oy cayaaraan oo ay faysteeyaan nabiga sala allahu caleyh wasalam uma dayn oo ma dhihin waa wax iska caadahay samaysta laakiin wuxuu yihi qad abdalakum allahu bihimaa khayran minhumaa alle wuxuu idinkugu bedelay laba ka khayr badan waa yowma alfitri waaladxaa yowma alfitri iyo yowma aladxaa labadaasaa laydinkugu bedelay marka bedelka iyo shaygii la bedel qaatayna labadaas waa laba did laa yajtamicaani bixaal shayga oo ciwadka ood qaadatay waa labadan ciidood oo alla ku siiyey mucawado canhugii ama shaygii lagaa qaadayna waa labadii maalmood oo horofaysada ahaa ma dhici karto kii lagu siiyey iyo kii lagaa qaaday inaad isku darsato marka qofka muslimka waa inuu qaato wixii nabigu siiyey sala allahu caleyhi wasalam oo ah labadaas ciidood iyo ciidda usbuuca wax alla waxa ka soo harayna waa inuu ka tago ciiduhu sunnooyin badan ayay leeyihiin waxaa ugu mida sunnooyinkeeda inaan masaajida lagu tukan ee lagu tukado meelaha bannaan oo musallaha ah saasuuna nabigu yeeli jiray sala allahu caleyhi wasalam haddii masaajidka lagu tukadana way ansaxaydaa laakiin sunnadii nabiga meeshaas ku maqan waxaa la rabaa ciidda qofku inuu xirto dhar ku haysto midda ugu qurxoon waxaa la rabaa ciidda ciidulfitri hadday tahay inuu soo cuno dhowr xabe oo timir ah oo tiro isdheer ah intuusan salaada aadin ciidul adxaaga waxaa la rabaa inuusan wax cunin ilaa uu ka tukado markuu soo laabtan neefkiisa udxiyada uu wax ka cuno waxaa la rabaa ciidda marka la aada in la qubaysto waxaa sunnaa in loo socdo oo loo lugeeyo gaadiid loo raacin wax sidaas ayaa sunno ah waxaa la rabaa salaada marka la tago musallaha salaad ka horeydo sunnaa male ciiddu mid ka dambaydana male aadaanna male aqinna male asalaatu jaamicana ma laha mar alla markuu imaam ku yimaado waa inuu inta istaago horay ka istaago uu markaas dadka tujiyo marka uu tujiyana inta soo istaago waa inuu khudbeeyo sidaas ayaa sunno ah waan arki doonaa sunankaas wax ka mid a alxadiidu thalith walarbacuuna bacda almia xadiidka afartan iyo saddexiyo boqol ka gadaal marwiyan waxaa laga wariyay can cabdillaahi bni cumara radia allaahu canhuma qaala cabdullaahi bni cumar wuxuu yidhi kaana nabiyu nabigu wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalam iyo wa abuubakrin abuubakar iyo wa cumara cumar yusalluuna kuwa tukada alciidayni labada ciidood qabla alkhudbati khudbada ka horay tuka jireen halkaas waxaan ogaanay nabiga sala allahu caleyhi wasalama iyo khulafaa raashidiinka abuubakar cumar way tuka jireen ciid salaad la yidhahdo marka salaadaas ciiddu inay sharci tahay ciidul adxa iyo ciidulfitri taasaan kow ogaanay waxaan kaloo ogaanay khudba inay leedahay waxaan kaloo ogaanay khudbada iyo salaada inay horeydo salaada oo khudbada la dabamariyo oo hadyigii nabiga iyo abuubakar iyo cumar sidaas ay ahaayeen waxaan kaloo halkaas ogaanay abuubakar iyo cumar iyo khulafadaas raashidiinta abuubakar iyo cumar iyo cuhmaan iyo cali iyo khulafadaasu hadyigii nabiga ma bedelin sidii ugu soco jireen sidii ayay ugu soco jireen saxaabaduna way soo naqli jireen hadyigooda wayna ku daya jireen oo waxa weeyaan khulafada abuubakar iyo cumar iyo cuhmaan iyo cali mar badan ayaad arkayda iyadoo laleeyahy nabigu saasuu yeelay abuubakarna saasuu yeelay cumarna saasuu yeelay cuhmaanna saasuu yeelay caliya saas yeelay taas marka waxay ku tusaydaa hadyigooda inuu ahaa mid lagu daydo taasna waa miduu nabigu amray sala allahu caleyh wasalam derajada weyn ooy leeyihiin marka ku tusaydaa alxadiidu raabicu walarbacuun xadiiska afartan iyo afreeyo bacda almia boqol ka gadaal marwiyan waxaa laga wari can ilbaraa bini caasim radia allaahu canhu qaala baraa wuxuu yidhi khadabana nabiyu nabiga khudba noo akhriyey yowma aladxaa maalinta ciidul adxaaga ahu khudba nabigu noo akhriyey marka halkaas waxaan ogaanay ciidul adxaa inay khudba leedahay bacda salaati salaada ka gadaalaana nabigu khudbada noo akhriyey halkaasna waxaan ogaanay khudbada ciidda inay ka dambaydo salaada fa qaala nabigu wuxuu yidhi man sallaa qofkii tukada salaatanaa ey mithla salaatinaa loola jeedaa salaadeenaan oo kale qofka tukada oo salaadeenaan sidaas aan u tukanay oo kale u tukada xagga waqtiga iyo makaanka iyo qaabka loo tukanaa saddexdaas waa inay kala mid noqotaa waqtiga iyo makaanka iyo qaabkaba wa nasaka qofkii gowraca nusukanaa mithla nusukinaa gowraceenaan oo kale oo sidaan aan xoolaha aan qalayno ayagana sidaasoo kaleeto sifada iyo waxa weeyaan qofka oo waqtiga iyo nuuca qofka uga dayda faqad waafaqa qofka faqad asaaba qofkaas wuxuu asiibay an nusuka ey an nusuka almashruuca gowricii sharciga ah ayuu asiibay waman nasaka laakiin qofkii gowraca udxiyada qabla salaati salaada ka hor falaa nusuka lahu wax gowracoo sharciga uma sugnaanin halkaas waxaan kaloo ogaanay khudbada khudbooyinka waxaa looga hadlaa axkaamta markaas taagan oo manaasibka u ah ummadda qawaacidda islaamka ayaa lagu baraa fiqiga ayaa lagu baraa xalaashii xaaraamta lagu baraa waxaa lagu waaniyaa aakhirada iyo qabriga laakiin lama rabo inay manaabirta khudbooyinku noqoto manaabir siyaasiya oo aan siyaasad islaamna looga hadlayn ee waxa weeyaan koox walbaaba koox ku riixdo oo koox walbaaba ra'yigooda ummadda uga gado inaysan noqonaa la rabaaho ilaahay looga boqo manaabirta sidaas ayaa la rabaa nabiga sala allahu caley wasalama wuxuu uga hadlay axkaamtii markaas taagneed oo salaadii ciidda iyo gowrici halkaas waxaan ogaanay oo kale in salaada udxiyada marka la tukado maalinkaas inay sharci tahay in la qalo udxiyo in la qalo waxaan kaloo ogaanay udxiyadaas la qalayaa inay salaada ka dambaydo oo salaada kadib la qalo oo aysan salaada ka hor aan la qalin waxaan kaloo ogaanay qofkii qala salaada ka hor inaysan ka ansaxayn oysan cibaad ahaan uga gudbaynin oo nabiga wuxuu yihi sala allahu caley wasalam waman nasaka qofkii gowraca qabla salaati salaada ka hor falaa nusuka lahu gowrac sharciya ma leh meeshaas marka qabla salaa ayay madaahibtu isku khilaafaan qabla salaa oo shaaficiyadu waxay yidhahdaan qabla waqti salaa wa waqti alkhudbatayn waqtiga markii salaada la tuka jiray marka la gaaro oo salaad intii la tukado la joogo oo laba khudba intii laga aqriyo la joogo waktigaas hadduu qalo yaanba salaadii la tukani maadaama wakti la tuka karo iyo wakti khudba lagu aqri kara uu tegey waxa weeyaan gawrici waktigiisi waa la gaara waan ansaxa marka qabla salaa qabla waqti salaa wa waqti lkhudbatayni saasay yidhaahdaan iyaga madaahibta kalena taas way diidaan waxay yidhahdaan qabla salaati ay qabla ficli salaa salaada samaynteeda ka hor qofkii kama ansixin waa in salaadii ficlan loo soo tukado khudbadii lasoo akriyo laakiin waktigii salaad la tukan jiray waa la joogaa waktigii khudba la akri karay waa la joogaa waanqala ma ansaxaydo saasay leeyihiin sida saxiixana waa sidaas aimada kale ku tageen oo ah salaada ficlan waa in loo soo tukado khudbadana lasoo akriyo markaas kadib ay ansaxayda udxiyo in la qalaa ibnu daqiiqulciid kitaabkiisa ixkaam laxkaamka wuxuu yidhi walaa shaka ana daahira min allafdi ana almuraada qabla ficli salaa shaki yar wuxuusan ku jirin sidaa ka muuqata lafdiga nabiga sala allahu caleyh wasalam ujeeddada loo jeedaa waxay tahay salaada ficlan marka loosoo tukado wey saas weeyaan maxaa yeelay wuxuu yidhi maxaa yeelay wuxuu yidhi fa ina iطlaaqa lafdi salaa wa iraadati waqtihaa khilaafu daahir maxaa yeelay in salaada la ilaaqo lafdigeeda oo la yidhaha waxaa loo jeedaa waqtiga lafdiga waxay khilaafsan tahay daahirka lafdiga markaasuu yihi wa madhabu shaaficiya ictibaaru waqti salaati wa waqti khudbatayn wa waqti khudbatayn madhabka shaaficiyadu waxa weeye waxaa la ictibaarina oo la eegayaa waa waqtiga salaada iyo laba khudba waqti lagu akriyo fa idaa madaa daalika markuu tago waqti salaadii lagu tukan karo salaada ciidta waxaa la tukan karaa oo sharci ah marka ay qoraxdu soo baxdo dhulka ay ka go-do ilaa wadan waran qadarkiis marka marka waqtigaasoo kale la joogo oo salaad waq la tukan karo lagu daro oo waqti laba khudba la akri karo lagu daro fa idaa madaa daalika intaasu markay tagto dakala waqtu salaa salaa dakhala waqtu ludxiya udxiyada waqtigeedii waa galay saasay yidhaahdeen markaasuu yihi ibnu daqiiqulciid wa madhabu kayrihi imaam shaafici kayrkiis madhabkiisa ictibaaru ficli salaa salaada ficlan in loo sameeyo waa in la ictibaariyo waqad dakarnaa annahu daahir madhabka kaleeto inuu daahir yaho sida nusuusta ka muuqata uu yahayna waxa weeyaan waa sheegnay waa soo sheegnay waa soo sheegnay sidaas ayuu yidhi waxa weye hadalkaas marka hadal aada u cajiib badan weeye waana xaqiiqo waxa weye salaada in ficlan ayada loo tukado taas weeye madhabka xadiiska ku raajixa ah in salaada ficlan layskala rabana xadiiska soo socda xadiiskan ku xiga ayaa noo caday doona kaas ayaana tusi doona intaas markuu nabigu yidhi sala allahu calay wasalam oo axkaamtaas u caddeeyey nin saxaabada ka mid ah oo waxa weyan asagu neefkiisii salaada ka hor soo soo qalay oo ay u caddaatay ficilkii uu sameeyey inuu sunnada khilaafsan yahay ayaa nabiga su-aal weydiistay waana sida la rabo dadka inay su-aasha u weydiistaan ahlucilmiga qaala abuu burda wuxuu yidhi abuu burda ibnu niyaar magaciisa waxaa la yidhaha haani ibnu camar ibnu niyaar haani ibnu camar ibnu niyaar ayaa la yidhahdaa waa caqabi badri ah oo waxa weya baycatulcaqaba athaaniya ayuu ka qayb galay dagaalkii badan ayuu ka qayb galay wuxuu dhintay khilaafadii mucaawiya ibnu abi sufyaan awalkeedii qaala haani wuxuu yidhi abuu burda ibnu niyaar khaalu baraa bn caazib oo baraa ibni caazib abtigiisna ahaa yaa rasuulallahi rasuulka ilaahayow innii aniga nasagtu waan gowracay shaatii ridaydii qabla salaati salaada ka hor ayaan gowracay intaan salaada ciidda la tukan ayaan ridaydii gowracay wa caraftu waxaan gartay ana alyowma maanta yowmu aklin wa shurbin maalin cunto iyo cabid inay tahay maalin wax la cuno oo wax la cabo inay tahay oo arrintaas ay waxa weeyaan tahay wa axbabtu waxaan jeclaaday an takuuna shaati ridaydu inay noqoto awala maa yudbaxu neefka laqalakan ugu horreeya inay noqoto fiiri saxaabigaa siduu daacada ugu dadaalayay waxa weya maalin xoolo la qalo oo wax la cuno wax la cabo oo hadyigaas waxaweya la qalo iyo udxiyada inay tahan ogaaday waxaan isluyiaan lagaala hormaray neefka ugu gowracaya waa inuu noqdo neefka ugu horreeya la gowraca waa inuu noqdo kan gurigaaga lagu gowraco markaasuu yidhi waaxbabtu waxaan jeclaaday an takuuna shaatii ridaydu inay noqoto awala maa neefka ugu horreeyo yudbaxu lagu gowraco fii beyti gurigayga fadabaxtu shaatii ridaydii waa gowracay wa taqadaytu waana ku soo quraacday qabla an aatiya salaata salaada intaanan imaananba hilibkeedii kusoo quraacday fa qaala nabigu wuxuu yidhi shaatuka ridaadu shaatu laxmin waa ri hilib ridaadu ri cibaado ma ahan udxiyo kaama gudin ajar kama aadan helin waa ri hilib halkaas marka maxaan ogaanay qofka cibaadada hadduu ku dadaalo ikhlaas iyo alla dartiisa ay ka tahay laakiin dariiqii sharciga ahaa oo sidii loo amray uusan ku keenin oo uu daahir ahaan sharcigii khilaafo waa marduud hayru maqbuul ma laga aqbalayo waa marduud niyadaydaa fiicneed waa dadaalayay dar alle iga aheed maa yanfac shay kaasu keligiis waxba ma tarayo shardi labaadaa kaa maqan waa maxe mutaabacatu rasuul ilaa labadaa shardiya cibaadadu leeda marka la aqbalayo waa inaad daahirkana ka waafaqdo dariiqii nabiga sala allahu caleyh wasalam qalbigana aad ka waafaqdo ikhlaas iyo ilahay dartiis ay kaa tahay laakiin ikhlaasa iga aheed waan dadaalayay yaan lagaaga hormarin kayrkaan isla ahaa sharcigiina ma waafaqin cibaadadu saxiix ku noqon maydo ku noqon maydo qaacido aada u cajiib badan uu halkaas ka baxshay ibnu daqiiqulciid kitaabkiisa ixkaam lixkaamka ah wuxuu yidhi wa fiihi daliilun calaa ana alma'muuraati idaa waqacat calaa khilaafi muqtada alamri waxaa ku sugan xadiiskan daliil tusaya waxyaalaha lays amray hadday u dhacaan qaab khilaafsan sidii lays amray hadday u dhacaan lam yucdaruu fiiha biljahli jahli layskugu cidudaari ma haddii cibaadaadka lays amray ay u dhacaan qaab khilaafsan qaabkii laysku amray jahliga layskugu cudurdaari ma oo manhiyaadka iyo ma'muuraadka way kala saareen yidhi waqad faraquu fii dalika bayna alma'muuraati walmanhiyaat culummadu way kala farqiyeen oo way ugu cudurdaareen manhiyaadka qofka halmaamay qofka ka jaahilka waa loogu cudurdaaray sida xadiidkii mucaawiya ibnu xakam asulami ku sugnaa markuu ku hadlay salaada dhexdeeda oo waxa weye ninaa handhisay markaasuu yidhi yarxamuk allah markaasay aad indhaha ugu soo gubeen markaasuu yidhi hooyadii nini weyde alla waxa weye maxay ga soo fiirinayaan hadalladaasna bay ku hadleen salaadii nabigu ma dhihin ku soo celi waa kaa burtayey laakiin jahligaasuu nabigu ugu cudurdaaray sala allahu caleyhi wasalam marka farqi ayaa u dhaxeeya maxaa yeele wuxuu yidhi shayga ma'muurka maqsuudka laga leeyahay marka la amrayo waa iqaamatu masaalixiha masaalixdeedii ma'muuraadkan in lala yimaado weye arrintaasuna kuma imaan karto ilaa ficlan sidii sawaabkahayd in loo sameeyo maahan laakiin manhiyaadka waa layska celiyey mafaasidda ay wadato sababteed waana imtixaan mukalafka lagu imtixaanayo inuu ka joogayo waxaan alla ka reebay oo uu amarka alle qaaday inuu ka joogayo waa imtixaan lagu imtixaanayo sidaas darteeda waxa weye waa tacabud wuxuu yidhi hadduu markaa halmaam ama jaahil yahayna qofka mukalafka ah uma qasdin marka shay manhiya inuu ku dhaco uma qasdin oo alla inuu caasiyo uma qasdin saasaa jahliga loogu cudurdaaraya imaamu sancaani oo xaashiyo saaray kitaabka ixkaam ixkaamka wuxuu yidhi arrintaas waxaa tusaya almusii'a salaatahu ninkii salaadiisa xumeyey nabigu waa amray salaadda inuu ku soo celiyo nin wuxuuna caddeeyey inuusan salaada hagaaji karin oo sidaan maahan wax kale oqoon sidaasoo kaleeto ciidda ka hor ninkii salaada ciidda ka hor ninkii gowracay hadigiisana nabigu waa amre inuu ku soo celiyo halkaas waxaa caddaatay waxa weeyaan qofka shayga ma'muurka oo lays amray ula yimaada sidii laysku amray si khilaafsan inaan jahli loogu cudurdaarayna la imow laleeya ku soo celi laleeya laakiin qofka waxa weeyaan shayga manhigaa ku dhacay oo shay manhiya ku dhacay waxa weeyaan jahliyaa loogu cudurdaaraho dembi ka raaci maayo dembi ka raaci maayo waa loo cudurdaaraya taasuna waa qaacida naafica ayuu yidhi wuxuu kaloo nabigu yidhi sala allahu alay wasalam shaatuka shaatu laxmin hilib ridaadu waa ri hilib halkaas marka faa-iide kale kasoo baxday waa maxe neefkan la qalay oo udxiyada ah laakiin sharcigii khilaafay oo si sharcigii khilaafsana loo qalo macnaha waqtigii ka hora la qalay waa xalaal ee xaaraan noqon maayo sidaas darteeda neef kasta oo la qalo udxiyadii aan shuruuddeedii lahayn amaan arkaanteedii lahayn waxa weeyaan amaan waqtigeedii waafaqsanayn waxa weeyaan qaliin sharciga haddii la qalay waa xalaal yuusan gudin udxiyadii laakiin neefka hilibkiis waa xalaal oo mithaal afar shardiyuu leeyahay neefka udxiyadaah waa inaysan jiranayn haddii mid jiran la qalo udxiya noqon maa lakin hilibka waa iska xalaal waa inaysan il la-ayn neef ilaa haddii la qalo udxiya ma ahano ajar laga heli maa laakiin waa xalaal waa inaysan waxa weeyaan lug la-ayn neef lugla haddii la qalo udxiyo ma ahan mana gudayo laakiin waa xalaalo xaaraan ma ahan waa inaysan caato ahayn hadduu caato yahay udxiyo ma ahan oo gudi maaha laakiin neefku waa xalaal waa in salaada kadib la qalaa haddii salaada ka hor la qalo waxa weyn udxiyo ma ahan mana gudin ajarna laga heli maa laakiin neefku waa xalaal haddii si sharciya loo qalay marka masale muhiima kasoo baxda halkaasna intaas markuu nabigu yidhi qaala wuxuu yidhi abu burda yaa rasuulallahi rasuulka ilaahayow fa ina cindanaa agteenna canaaqan ceesaana ahaatay canaaqa waxa weeyaan waa ceesaanta aan gaarin waxa weeyaan halka sano waa ceesaanta aan gaarin halka sano ceesaan ayaa agteenna ahaatay ceesaantaasu hiya iyadu axaba ilaya agtayda looga jacayl badan yahay min shaatayni laba riyood afatujziu canii ma iga gudayda haddaan ayada hadda qalo ilaa neefkii horen udxiyada ugu talagalay waa iga qaldamaye ma iga gudayda qaala nabig wuxu uhi nacam waa kaa gude walan tujzia laakiin kama gudaydo can axadin qof bacdik adiga ka gadaalka qof adiga kaa dambeeya laakiin kama gudaydo marka maxalkaasna maxaa kuu caddaaday waxa weyn laba arrimoodoo caddaatay ceesaanta oo sanadka ka yar ma guddo udxiyo waxaa la rabaa haddii neefku uu yahay neef ari cad ah laba sano inay u dhammaatay hadduu ida yahayna hal sano inay u dhammaatay wixii ka yar ma gudaan labo waxa weeyaan asalka wuxuu yahay xugun kasta oo nabigu sala allahu caleyh wasalam qof ka mida ummadda muslimka uu u xugmiyo oo ummadda qof ka mida u xugmiyo ummadda caamay u taha waa uga dayane ilaa in daliil khasisayo la caddeeya maahane xukunkan marka nabigu wuxuu ku khasisay abuburda ibnu niyaar ayuu ku khasisay oo nabigu wuxuu ihi walan tujzia ka gudi maydo can axadin qof bacdik adiga bacdiga taasna waa masale muhiim alxadiidu alkhamis walarbacuun xadiiska afartan iyo shan ee bacda almia boqol ka gadaal can jundub ibni cabdillaahi albajali ayaa laga wariyey radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi jundub salla nabiyu nabigaa tukaday sala allahu calayhi wasalama yowma naxri maalinta xoolo qalka maalinta waxa weyan xoolaha la qalo oo ciidul adxa ah maantaasuu nabigu tukaday sala allahu caleyh wasalama huma markuu ka tukaday kadib uu khadaba khudbada akhriy halkaas marka waxaan ogaanay maalinkaas marka la yimaado meesha lagu tukana waxa ugu horreeya layska rabaa waa in la tukado labo waxaa ku xiga khudbada huma markaas kadib uu dadaxa nabigu qalay marka sidaasay u kala horeeyaan qalliinku waa inuu ka dambeeyo salaada iyo khudbadaba wa qaala nabiguna wuxuu yidhi man dabaxa qofkii qala qabla an yusalliya intuusan tukan faliyadbax ha qalo ukhraa mid kale makaanaha booskeeda qofkii qalay intuusan salaada tukan kama ansixin waa inuu hadda salaada kadib mid kale qalaa tii hore kama ansixin man dabaxa qofkii qalay qabla salaati salaada ka hor falyadbax ha qalo ukhraa mid kale makaanaha booskeeda waa inuu mid kale qalaa waman lam yadbax qofkaan qalin oo salaada intii laga tukaday ay u dhimaneedna fursadu haystaahe falyadbax hadda ha qalo bismi illaahi magaca allena ha ku qalo marka waa inuu qalo neefkana markaad qalaydo waxa weyan qof looma wakiishay adaa inaad qalataa fiican waa shay cibaadaha maadaama cibaado tahay gacantaada ku samee haddaad qof u wakiilatana waa ansaxayda nabiga sala allahu calay wasalam cali bn abi daalib ilaa soddon iyo dhowr neef u wakiishay asna lixdan iyo dhowruu qalay lixdan iyo saddex ayuu qalay soddon iyo toddobaan cali uu yidhi iqal marka qofna waa u wakiilo karta adiguna waa qala karta laakiin cibaadada waxa fiican gacantaada inaad ku samaysato mideeda kaleeto markaad qalaydo neefka midida waa inaadan hortiisa ku afayn meel kale kusoo afaydo marka aad mididaada la timaado qiblada u jeedi waa inaad tiraahdo allaahumma haada minka walaka min fulaanin bismi illaahi wallaahu akbar waa inaad tiraahdaa allaahumma allaw haadaa neefkaanu minka xaggaa u ka ahdo adaa isiiyey walaka aduuna kuu sugnaado dartaa anuu qalaa magacaagaa sheeg haddaa rabto oo waxaad tidhaahdaa min fulaanin hebelaana ka qalaa iyo ehelkiisa amase min aali fulaan hebel iyo ehladiisaan ka qalaa adigaa issheege markaasaad leedahay bismi illaahi wallaahu akbar intaas markaad tidhahdo kadib dhag kusii midida ee labada hunguri go iyo labada halbowlo labada xawlmariid waxa weeyaan labada biyo buuf labada hunguri oo hunguri caddaha iyo hunguri madoobaha iyo labada xidid oo labada hunguri labada dhinac ka marta afartaba kawsi dad laba goydana dhib male haddaad madax dhan goydana dhib ma laha iyadan laakiin haddaad laba ka mid afartaas jarto oo kay wey marka xadiidka waxaa wariyey jundub ibn cabdillaahi albajali kunyadiisa waxaa la yhahdaa abu cabdillahi magaciisa waa jundub ibn cabdillahi ibnu sufyaan albajali ayaa la yidhaahdaa magaalada basra ayuu degay kadib kuufana waa degay wuxuu dhintay hijiriyadu markay ahayd lixdan iyo afar lixdan iyo afar markay ahayd xadiidkan waxaa ku jira fiiriya man dabaxa qofkii qalay qabla an yusalliya falyadbax ha qalo ukhraa mid kale makaanaha waa amar marka ficlu amar ficil mudaaric oo laamul amar ku jira waa amar falyadbax bismi illaahi waa amar kale halkaas culummada waxay isku khilaafeen udxiyada xukunkeedu muxuu yahay culummada in badan oo kamid a waxay ku tageen inay sunno tahay qaaraa waxay leeyihiin waa waajib udxiyada qofkii awooda qofaan awoodin qof dhahaya ma jiro waa waajib ilaahayna kuma addoonsado culummada marka waa waajib yidhaahdeen oo qofkii awoodo waajib ay ku tahay yidhaahdeen dhowr amaray daliishadeen iyo axaadiis dhowra waxaa ka mid a ilaahay qowlkiisa subxaanahu wa tacaala fasalli lirabbika wanxar culummada in badana ka mid a ku fasireen sallida salaada oo ciidul adxaa fa salli tuko lirabbika rabbiga u tuko wanxar waxna u qala ilaahay waa amar amarkuna wujuubo keena hay yidhahdeen sidaasoo kaleeto xadiidkan amar weeye falyadbax ha gowraco amarkuna wujuubu keena wax ka sarfiya haddaan la helin daliil ka sarfiyana ma soo aroorinay leeyihin ma soo aroorin mideeda kaleeto nabiga wuxuu yihi sala allahu calayh wasalam man kaana lahu sacatun qofkii ilaahay u waasciyey oo dhaqaalah u haysta walam yudaxi udxiyana aan qalin falaa yaqrabanna musallaana meeshan ku tukayna yuusan nooga soo dhowaan waxay yidhahdeen salaatu lciid waa waajib salaatulciid waa waajib nabiguna wuxuu yidhi qofkaan udxiyo qalaynin yuu naga iman meesha lagu tukanayo wamaa laa yatimu lwaajibu ilaa bihi fa huwa waajib wixii waajibku uusan dhammaystirnayn oo salaadii ciidda ah ilaa in la hela maahna isna waa waajib nabigu waajibkaas salaada ciidda waa waajib waajibkaasna wuxuu yidhi qofkan uxtiyo qadan yuusan imaan sidoo kaleeto mukhanif ibnu sulaym saxaabi la yidhaahdo wuxuu yidhi kunaa wuquufan cinda anabiyi sala allahu calayh wasalama bicarafa nabigaan carafa la joognay fa qaala yaa ayuha annaas ina calaa kulli ahli beytin fii kulli caamin udxiyatan wa catiira wardadow dhegaysta qoys kasta sanad kasta waxaa waajib ku ah oo dushiis ah macnaha waxaa dushiisa ah udxiyo iyo catiira catiiradiina kadib waa la nasaqay udxiyadiyaa soo hartay oo sanad kasta laga raba qoys kastaoo dhaqaala haysta calaa kulli xaal udxiyada adilo badana ku soo aroortay sida wanaagsanna waxay tahay qofku inuusan ka tegin weye sababtoo ah inay waajib tahay adiladaasoo dhan loo daliishaday qofka udxiyaysanaya mar hadday dhalato bisha dilxija waxaa la rabaa inuu iska daayo tintiisa uusan meel ka jarin iyo cidiyihiisa iyo kulli uu iska daysto sidaas ayaa la rabaa sidaas ayaa la rabaa alxadiidu saadis walarbacuuna bacda almia xadiiska afartan iyo lixeeyo boqol ka gadal marwiyin waxaa la weri can jaabir radia allahu canhu qaala jaabir wuxuu yidhi shahidtu waxaan xaadiray maca nabiyi nabiga la jirkiisa sala allahu calayhi wasalama yowma alciidi maalin ciid ah nabigaan la joogay maalin ciid ah fabadaa nabigu wuxuu bilaabay bisalaati salaadii qabla alkhudbati khudbadii ka hor salaadiiyuu bilaabay khudbada ka hor bilaa aadaanin aadaan la-aan walaa iqaamatin aqin la-aan halkaas waxaan ogaanay adinna maleh aqinna maleh salaada ciidda asalaatu jaamicana ma laha axaadiistan o dhan saxaabadu way ku celcelinayaan salaada inuu hormariyey nabigu waxaa dhacdada sababtuna ay aheyd waxaa dhacday waqtigii dambe oo saxaabada aakhirkii ugu dambey ay noolaayeen ninka la yihahdo mua ninka la yhahdo ninka la yihahdo marwan ibnulxakam ayaa bedelay sunadaas nabiga sala allahu calay wasalam marwan ibnulxakam wuxuu sameeyey magaalada madiina isagoo amiir ka ah inuu salaada ka hor khudbadii akriyo maalin maalmaha ka mid ah abu saciidin alkhudriya isagoo la socda ayuu mimbar loo dhigay markaasuu mimbarkii koray mimbarkii inuu korayay markuu arkay yuu soo jiiday marada intuu udhigay abu saciidin alkhudriy wuxuu yidhi salaada hormari nabigu salaada hormari jiray markaasuu yidhi wixii aad tiqiinay hadda meeshaan ma yaaliin waxaadan oqoona meesha lagu hayaa markaasuu yidhi wallaahi waxaan iqiinay ayaa qayr badnaa oo waxaanan oqoon ka qayr badan maxaa yili annagu hadyigii nabigaan iqiinay wax meesha lagu haya hadyigii nabiga ay khilaafsan yihin marka markaasuu sheegay mucaawi ninka la yihahda marwan ibnu xakam wuxuu yidhi dadkii waxa weeyaan nama dhegaysanayaan annaga markaan salaada tukano khudbada markaan u istaagna waa naga kala tegayaan si aysan nooga kala tegin ayaan waxa weeyaan u hormarinayna khudbada sababtay dadka uga tegayeen oo taabiciyaalkii iyo saxaabadii waqtiga joogta uga tegayeenna waxay wax ka sheegi jireen aalubeytka cali bn abi aalib iyo ay caayi jireen marka dee dadkaasu dad wanaagsan ee qiimo badan ee aada diinta u fahmayay ahaayeen meel lagu caayayo saxaabada nabiga iyo aalubeytkii ma dhegaysan jirin dadka maanta joogoo kale maaha maanta hadduu shaydaan istaago oo uu yidhaahdo waa hadlaa kulli madaxa iyo dhegtay wada keenaayeen xataa kan diidan waa dhegaysana waxaas waa wax oo aada u liita runtii waana damiir la-aan diin diintiisa qofan aysan qiimala lahayn weeye qofka qaladka sheegaya haddaadan ka celi karin oodan waxaad ka qaban kartoo maslaxahood soo xasili kartaa jirtin munkarkiisana aadan suuri karin dhagahaaga waa laga badbaadiya waana laga fogaadaa munkarka lama camiro munkarka lama camiro saasay uga tegi jireen marka wuxuu nabiga wuu tukaday bilaa adaanin walaa iqaama uma qaama nabigu waa istaagay mutakian xaalu yahay mid cuskan calaa bilaalin bilaalu cuskaday marka qofka saaxiibkaaga qofka ardagaaga dadka waa la cuska karaa dhib ma laha wuu cuskaday nabiga fa amara nabigu wuxuu amray bitaqwa allah ilaahay cabsidiisa tacaala sarreeyey waxaha wuxuu dadka ku booriyey calaa daacati ilaahi daacadiisa wa wacda naasa dadkii ayuu wacdiyey wadakarahum dadkii ayuu waaniyoo xasuusiyey uma madaa waa tegey maxaa marka halkaasna kaaga soo baxday khudbada waxaa looga hadlaa hadal iska unqubanaa ma ahan ilaahay taqwadiisa ilaahay daacadiisa dadka in loo caqli celiyo la waaniyo aakhirada iyo qiyaamaha iyo qabriga iyo jannada iyo naarta in la xasuusiyo waa kaasa waxa looga hadlaa khudbooyinka ma ahan khudbooyinka hadal qubanaa oo iska tororoga in looga hadlo ma ahan khudbooyinka in laga dhigto mimbar oo fadhi ku dirir oo koox walbaaba fakerkeeda ay dadka ku shubato inta maanta soo istaagto waxaas waa masaa'ibka maanta dhacay weeye ma ahan diinkii nabiga sala allahu alay wasalam waan soo ogaanay axkaam inuu ku aqriyey oo axkaam dadkii baray waan soo ogaanay halkaana taqwadii iyo mawcidadii iyo xasuusintii aakhirada iyuu dadka kala hadlay uma madaa nabigu waa tegey xataa ata nisaa haweenka ilaa u tegey haweenka marka way ka durugsanaayeen khudbada ma aysan maqlaynin marka haweenka xoogaa way ka durugsanaayeen khudbada ma aysan maqlayn nabigu inte tegey ayuu iyagii gooni khudba ugu akriyey fiiri xataa uma madaa nabigu waa tegay xataa tan nisaa haweenka ilaa u tegay halkaas laba masala ka soo baxday haddii khudba khadiibku akriyo dadkun aada u fara badan yihiin oysan maqlin waa sunno kuwa aan maqlin inuu khudbo kale u akriya ta u tago waxaa kaloo halkaas ka soo baxday dumarka keligood in mawcido iyo cilmi gooni meel gooniya lagu siiya inay sharci tahay laakiin waa shardi inaan fitna ka imaan oo khalwo iyo wax fitnaah in laga aamin yahay nabigu markuu haweenkii xataa tan isaa ilaah u tegey fa wacadahunna waa waacdiyey wadakarahunna aakhiru xasuusiyey wa qaala wuxuuna yidhi waa kanaa yaa macshara annisaa haweenka kulankoodow haweenka meeshaan ku kulmayo tasadaqna wax sadaqaysta fa ina kunna idinka akharu xadabi jahanama jahanamo xaabada lagu shidayo kuwa ugu badan ayaa tihin oo dumarkaa ugu badan waxa jahanamo lagu shido marka fiiri qiyaamihiyuu kala hadlin cadaabkiiyuu kala hadlin wuxuu kala hadli wixii cadaabka looga badbaadi lahaa oo ah sadaqada halkaas marka waxaa noo soo baxday laba arrimood midda koowaad xukunka koowaad wuxuu yahay sadaqadu waxa weeyaan waa maxwi dunuub dunuubta way tirtirtaa sadaqadu dunuubta ayay tirtirtaa sadaqadu midda labaad oy sadaqadu leedahay waxa weeyaan junna gaashaan ayay ka tahay naarta naartana gaashaanay ka tahay dunuubtana way tirtirtaa waa waxa cadaabka looga badbaado masalada kaleeto halkan ka soo baxday waa dumarku inay u badan yihiin dadka jahanamo lagu shadayo ciyaadan billahi ilahin ka magan galnaa dumarku waxa weeyaan inay u badan yihiin allah subxaanahu wa tacaalana waa caadil waa mid cadli ah oo qofna ma dulmiyo laakiin asbaabta naarta lagu galo ayay u badan yihiin dumarku inay sameeyaan sidaasna waa siday gabdhihii saxaabadu fahmeen gabdhaha saxaabada ee iimaanka rasmiga lahaa ee fuqahada ahaa way fahmeen allah inuusan dulminayn allahna uusan cidna dulmin way fahmeen inay tahay arrintaanu ay dumarku inay sameeyaan waxyaalo naarta lagu galo ay dadka uga badan yihiin tiiyay marka weydiiyeen fiiri fa qaamad waxaa istaagtay imra'atun haween min sitati nisaai ey min wasati nisaa haweenka dhexbartankooday ka istaagtay haweentaasoo safcaau lkhadayni labada dhaman madow safcaaga waxaa leedaha dhamanka gabadha marka midabkeeda asalka midab ka bedelan uu kusoo diriyo oo ama jiro ha ahaato ama wax kale ha ahaato cillad kale markii midabka asalkaa midab ka duwanu soo diriyaa laydhaha safcaa labada dhamana marka madoow midab ah kusoo diriye marka halkaas xadiidkaas waa xadiidka ay ka qaataan culummada gobolka miduhu inaan indhashareerku waajib ahayn maxaa gabadhan wejigeedi waa muuqdaa saxaabigiiyaa tilmaamaya marka waajib inaysan ku ahayn indhashareerku xadiiskaanay u daliishadaan culummada in badan oo kamid ah waana masale hadda khilaafi ah laakiin ogow hal maado mas'ale layskuma haysto culummada awalan wa aakhiran salafan wa khalafan wejiga gabadhu inay dado inay diinkii nabigu la yimid ka mid ahay inay saxaabada gabdhihii saxaabiyaadkaaha wejigooda dabooli jireen in ay tahay cibaado alle loogu dhawaado layskuma hayo taas inay fadli badan tahay gabadha wejigeeda dabooshaa midda aan daboolin intaas o dhan laskuma hayo waa intaas waa muttafaq laakiin masalada laysku hayaa waa maxay gabadha wejigeeda aan daboolin ma ajar unbaa seegaya oo waa u bannaan tahay mase ajar seegay keliya maahane waaba dambaabaydaho aasimad weeye masalada la isku haya waa masaladaas dii laydhaha waa bannaan wejiga in la banneeya waxa weye macnaheeda waa laga ajar badan yahay wejiga bannaan oo gabadhaas ajaraa ku seegaya meeshaas laakiin ma dambaabin wey saas weeye haddii la yidhahdo waa waajibna waaba dambaabay weye oo gabadha xijaabkeedii ma dhammaystirna marka culamo badanaana ku tegeen in wejigu uusan ahayn waajib in la daboolo oo sheekh naasiduin albani oo kaleeto kitaab dhamo lo yhaha raddulmufxim uu ka alifay keliya wejigaas in la daboola inaysan waajib ahayn kitaabkiisa jalbaabu marati muslimana ayadana masaladaasna aad uu ugu adadkaaday oo uu wax badan uu u istidlaalay in wejigu uusan waajib ahayn in la daboola culimo badan oo kaleeto waa waajib ku tageenna way jiraan marka meesha ay u daliishadeen safcaa ulkhadaynkaas weeye fa qaalad waxay tihi gabadhaasu lima maxay cadaabka aan ugu badannay yaa rasuul allah rasuulka allo fiir fiqigeeda waxay fahmaydaa alle dulmi xaggiisa ka yimaad ma jiro laakiin dembi ay ayagu sameeyeen inay tahay waxay naarta ugu bateen marka dembigaas noo sheegu tii qaala nabigu wuxuu yidhi si ay uga fogaadaanay rabaan qaala nabigu wuxuu yidhi liana kunna idinka tugfirna waad badidaan ashikaata sheegashada sheegashada waxaasaan la idinka sameeyey saasaan la ii yeelay sheegashadaad badidaan waa kow wa takfurna alcashiira ninkiinana waad ku jisaartaan waad ku jisaartaan macnaha waad ka abaalka dhacdaan wey oo wanaaggii uu iniin sameeyey uma qir uma qirtaan labadaasaad ku gartaan naarta oo naarta dumarka ugu bateen macnaha labadan dembi waa laba dembi oo naarta lagu galo dumarkaana u badan marka waxaa la rabaa gabar kasta oo muslimad ah oo ilaahay rumaysan inay ka fogaato dunuubta dhammaanteed labadaanna si gooniya ay uga fogaato nin kastoo muslimana waa inuu ka fogaada labadan ilaa dembiga qofkan waxa weeyaan inay dumarku u badan yihiin unbaa la sheegay maahane waxa weeyaan dembi kastoo naarta lagu galo qofkii sameeya wuu ku geli arrintaana maanta musiiba ummadda soomaaliyeed haysato weeye sheegashadaas qof walba qofuu ka sheegan qof walba qofuu eeday wax sabara male haddii toban qof qof xukumo tobankaas qof asagay wada eedaynaya labaatanka midka xukuma labaatankaa wada eedaynaya kan boqolka xukuma boqolku waa wada eedaynayan ilaa qof alla unaxariista maahane kan shan boqol xukuma shanta boqol wada eedaynayaan kan tuulo xukuma tuuladu way eedayn ilaa in yar maahane isagaa isku shubtay isagaa irmaan waraabsaday isagaa dhuuqay isagaa la gooniya isaga isaga unbaad maqlayda waa musiibo waana dariiqa naarta lagu galo marka ilaahay baan ka magangelayna arrintaas ilahay looga laabto wa takfurna alcashiiri jisaaridda qof abaalka dhicina waa badan yihi abaalka dhaca waa inan dumarku ilaahay ka cabsadaan oysan raggooda abaalka dhicin way ku dhowrsan yihiin way ku sharaftooda ku ilaashan way xifdinayaan waajibkooday u istaagan yihiin waxa weeyaan waa inay ilaahay uga cabsadaan oo aysan waxa weyan ka abaalka dhicin oy uga shukriyaan oy uga mahad celiyaan ragga laftirkoodana sidoo kale weeye waajibay ku tahay ilaa walahuna mithlu ladi calayhina bilmacruuf ilahay wuxuu leeyahy inta gabadha xaq lagu leeyaha ninkana lagu leeyahy yaa sidaas weeyaan asna waa inuusan dumarkii gabadh xaaskiisa abaal ka dhicin waa inuu uga mahad celiyaa culayska ay ka haydo dabka ay ka xigto owlaadda ay u tarbiyay guriga ay u joogto xabsiga ay ugu jirto waa inuu uga abaal celiyaa waa inuu uga shukriyaa waa inuu u qiraa ma ahan inu yidha meesha iska fadhida wax ma haydid inuu yidhaahdo ma ahan abaalka dhac naartuu ku gelin asna waa in waxa weye dhammaan waalidiinteenna hooyoyooyinkeena aabbayaalkeena dhalay ee aanan xaqooda gudi karin waa inaan laga abaal ka dhicin waa in loo shukriyaa waa in looga abaal celiyaa macalimiinteenni qur-aankana soo baray waa in loo abaalgudaa waa in loo dadaalaa looma abaalgudi kara kolleyba e waa in wanaag loo sameeyaa oo hab qowlkii nabiga lagu dhaqmaa sala allahu caleyh wasalam man sanaca ilaykum macruufan fakaafi-uuhu qofka wanaag idiin sameeye u abaalguda haka abaalka dhicinine fa in lam tajiduu bimaa tukaafi-uuna fadcuu lah haddaadnan u abaalgudi karin kolba u duceeye laakiin hahu abaalka haka abaalka dhicinina culimmadeenna xalaasha iyo xaaraantana barta waa inaan u abaalgudnaa oo uma abaalgudi karne aan u ducaynaa kolba aan u ducaynaa dhammaan qof kastoo wanaag noo sameeya waa inaan u abaalgudnaa kaanaan u abaalgudi karinna aan u ducayno duca aan kol ku reebnaa sidaas weeyaan marka nabigu wuxuu sheegay labadaas dembi inay yahay waxay naarta ugu bateen qaala nabigu wuxuu qaala wuxuu yidhi bilaal cafwan qaala wuxuu yidhi jaabir dheh qaala jaabir wuxuu yidhi fa jacalna waxay gudagaleen haweenkii yatasadaqna inay sadaqaystaan min xuliyihinna biladahooda xulida waa waxyaalaha dumarku isku qurxiyo dahabkii ay siteen ayay sadaqayteen xulidooda billadahoodii inay sadaqaystaan halkaasna maxaa kaaga caddaaday koow waxaa kaaga caddaaday dumarku hantidooda inay sadaqaysan karaan waxaa kaaga caddaaday sida ay ugu degdegi jireen awaamirta ilaahay qaadashadeeda gabdhaha saxaabiyaadka nabigu goobtii uu ku amray isla goobtiiyay kula dhaqmeen xadiiskii sidaas ayay ahaayeen diinkoodu ma ahayn saxaabada diin dhegta laga dhegaysto oo aan ficil loo gudbin laakiin isla goobtiiyay kula dhaqmeen taas weeya gabdhuhu marka hantidooda ayagoo ninkooda kala tashanay sadaqaysan karaan masaladaas waa in la ogaado wuxuu yidhi ibnu daqiiqulciid kitaabkiisa ixkaam laxkaamka waqad yu'khadu min haada waxaa laga qaadan karaa xadiidkan jawaasu tasaduqi almar'ati min maalihaa fi ljumla in gabadhu maalkeeda sadaqaysan karto guud ahaan imaamu nawowi markuu muslimka sharxaya wuxuu yidhi wa fii hada alxadiidi jawaasu sadaqati almar'ati min maalihaa xadiidkan waxaa ku sugan inay bannaantay gabadhu maalkeeda inay sadaqaysato bikayri idni zawjiha iyadoo ninkeeda uusan u idmin oon kala tashakan weliba wuxuu yidhi walaa yutawaqafu daalika calaa thuluthi maaliha maalkoo saddex loo dhigay meelay sadaqaysan kartaa maahan kuma xirna kulligiisay sadaqaysan kartaa in yaroo ka midana waa sadaqaysan kartaa markaasuu yidhi wa hada madhabuna wa madhabu ljumhuur waa madhabkeena iyo madhabka culummada badankoodu waa madhabkaas waa sidaas weeyaan waxaa jira xadiid soo arooray oo dhahaya waxa weeyaan gabadha uma sugnaan maalkeeda inay dilaacido macnaha inay sadaqaydo ilaa ninkeeda idankiisa maahani oo silsilatu xadiis saxiixa ku sugan toddoba boqol toddobaatan iyo shan raqamka ah xadiidkaas marka culummadu waxay ku fasiraan waxay yidhaahdaan waxa weeyaan sida feecan wey sida afdalka ah u fadliga badan waa inay ninkeeda idan weydiisatay ka talagelida ilaa labada qof ee isla noolo isqabaa qofo qofka kale hantidiisa wuu ku xisaabtamaa marka inay xoogaa ka idan gelidoy qalbigiisa ku raalligaraydo way fiicanta laakiin haddaysan u sheegin oo ay bixido waxa weeyaan waa ka ansaxaydaa zawjaadkii nabiga ummahaatulmuminiina iyagoo nabiga la tashan qaara bixi jiray markaasay nabiga u sheegi jireen nabiguna ma inkiri jirin marka masaladaasuna masale muhiim fajcalna waxay gudagaleen yatasadaqna inay sadaqaystaan min xuliyihina biladahoodii yulqiina xaalo ay ku ridayaan fii thawbi bilaal bilaal maradiisay ku ridayaan min aqraadihina dhegadhegahoodii iyo wa khawaatiimihina faraatyaalkoodii halkaasna waxaa noo cadaaday dumarkii saxaabadu dahab inay xira jireen dahab inay xira jireen waxaa kaloo noo cadaaday dhegadhego inay sura jireen halkaas uxubunaa kasoo baxay oo ah gabdhaha in dhagaha loo dalooli karo si ay dahabka u surtaan marka gabdhaha yarkaa kuu dhasha dhagaha u dalooli aad dahab u suurtide alxadiidu saabic walarbacuuna bacda almia xadiiska afartan iyo toddobayo boqol ka gadaal marwiyin waxaa laga waray can ummi cadiya ummi cadiya magaceeda waxa la nusayba alansaariya nusayba alansaariya waxaa la nusayba binti kacab ama nusayba binti alxarfi labadaasba waa la yidhaahdaa waa lasoo naqliyaa nusayba binti kacab ayaa la yidhahdaa waqiila nusayba binti xarfina waa la sheegay min kibaari saxaabiyaada ka mid tahay saxaabada saxaabiyaadka gabdhihii ah ku ugu waaweynay ka mid aheed rasuulka la jirkiisa ayay duushay oy duulaanad ka qayb gashay nabigay ka waridaa axaadiis cumaray ka waridaa ayada axaadiis badana laga wariya anasa ka wariya maxamed ibnu siriina ka waxaa wax ka wariyaan dhihi tegay maxamed ibnu siriin iyo anas ibnu siriin taabiciyaalkaas wax ka wariya iyo weliba in badan oo kaleo taabiciyaadka ka mid a marka gabdhihii culummadii taabiciyaalka culummadii waxaan dhihi tahay saxaabada ayay ka mid aheyd gabadhan ayay ka mid aheyd culummadii saxaabada oo haweenkii macnaha masaa'ilka diiniga laga wari jiray oo saxaabada ayay ka mid aheyd marka can ummi cadiya nusayba binti kacab waa la yidhaha nusayba binti kacab ama nusayba binti xarfi labadaas qowlaa jirta nusayba binti kacab alansaariya qaalad waxay tihi amaranaa wuxuuna amray tacni waxay ula jeedaa annabiya nabiga sala allahu alay slm waxa amray oo sheegayda waa nabiga amaranaa wuxuuna amray tacni waxay ula jeedaa annabiya sala allahu alay wasalam an nukhrija inaan soo bixino fil ciidayni labada ciidood alcawaatiqa gabdhaha qaangaaray cawaatiqa cawaatiq waa jamcu caatiqin caatiqadan waxaa la yidhahda gabadha dhalinyarada marka ugu horreyday qaangaarto gabdhaha markaas qaangaaray waxaana carabta dhaqankoodu ahayn ma ahayn sidaan cajamiga oo kale gabdhaha iyo rag iyo dumarba la yaacayo suuqa laisgarab boodayo gabdhaha markay qaangaaraan gurigay badanaaba joogi jireen gabdhahaas inaan soo bixino ciidaha saasaa nabiguna amray wadawaati alkhuduuri qolalka kuwa u saaxiibkaana inaan soo bixino maqbiyooyinka la yidhahdo dawaat lkhudur waa kuwa guriga qeyb ka gooniya qol looga sii sameeyo oo ku jiroon kaba soo bixin ilaa la guursado sidaasay lahayn carabta oo weliba muslimiintuna ay lahaayeen oo saxaabada ay lahaayeen marka dee taasuna waa sida alla amray waqarna fii buyuutikunna gabdhuhu guryahooda ku sugnaadeen ma ahan gabadh iska wareegayda oo waxa weya ragga suuqa la boodayda oo dhex boodayda oo kasii gudubtay oo baarlaamanada dhex taagan oo ragga garabka ku hayda oo diyaaradaha la raacayda maxram la-aan oo meeshay doonto iska aadaydo xasbuna allah wa nicmal wakiil taas amarka ilaahay ma qaadan sunnadii nabigana kuma socoto sala allahu alay slm ilahay in looga boqo waxaas iska daayo weye suuqa hadday dan uga baaqato gabadha waa aadi karta hadday dan uga baahato iyadoo laakiin xijaaban oon catar lahayn nabiguna wuxuu sheegay sala allahu alay slam mar alla markay soo baxdo in shaydaanka u hanqaltaagayo isleeya markaanad fursad ka haysataad baadiyay kartaa mar kastoo gabadhu soo baxdo marka waa inay iyadoo digtoon ilaahay tala saaratay ilaahay weyne adkaartii uu nabigu sala allahu caleyh wasalam dadka baray ilaahay weyne ku tuugtay waa inay baxdo oo shaydaanka ka cabsanayda inuusan baadiyeyna ilahay ka maan gashay waa inay baxdaa sidaas weeye marka gabdhihii nabiga wuxuuna amray inaan soo saarnay gabdhaha qaangaaray iyo kuwa qolalka u saaxiibkaho maqbiyooyinkaan soo bixi jirin wa amara nabigu wuxuu amray alxuyada kuwa xaylka qaba xataa kuwaas waa lasoo bixina waa inay yimaadaan alxuyada kuwa xaylka qaba an yactazilna inay ka fogaadaan musala lmuslimiina muslimiintu meeshay ku tukanayeen inay ka fogaadaan saasaa nabigu amray sala allahu caleyh wasalam oo meesha musalaha lagu tukanaa ay ka durkaan oo dadka tukanaana aysan dhex gelin waxa weeyaan meesha lagu tukanayo musallaha oo salaada loo diyaariyan ay ka fogaadaan halkaas marka waxa weeyaan waxaan ka soo baxday salaada ciida kulli dadka muslimiinta in laso lasoo wadaa la rabaa xataa gabdhaha aan daahirka ahayn oon tukayn waa imaanaya way imaanaya halkaas masalada kaleetoo ka muuqataa waxay tahay musallaha masjid ma ahan kuna axkaan ma ahan maanta ciidda iyo salaatul istisqaha iyo ayaa lagu tukadaa waana loo diiday gabdhihii xaylka qabay inay fadhiistaan masaajidku wuu ka fadli badan yahay musallaha gabdhaha marka xaylka qaba waa inaysan masaajidka soo gelin labo waxaan kaloo ka faa-iidnay gabdhaha xaylka qaba duruusta inay soo xaadiri karaan oo meel ayagoon masaajidka dhex gelin geesay fadhiisanayaan duruustooday dhegaysanaya dhegtay ka qaadanayaan ilaa hadda gabdhihii way soo xaadireen waxa weeyaan ciiddii wayna wax ka dhegaysanayaan wacdigii nabiga sala allahu caleyh wasalam wa fii laftin waxaa ku sugnaa kunnaa waxaan ahay numaru kuwa la amro an nukhrija inaan soo bixino yowmal ciidi maalinta ciidda ah inaan soo bixino in nakhruja inaan soo baxno dhe wa fii laftin waxaa ku sugnaa kunnaa waxaan ahayn nu'maru ina la amro oo nabigaan amri jira weeya haddii saxaabigu yidhahdo waana la amray waxa way nabigaan amray ku xugunta an nakhruja inaan soo baxno yowma alciidi maalinta ciidda xataa nukrija ilaa aan soo bixino albikra gabadha bikaarada min khidriha qolkeeda aan ka soo bixino oo maqbiyadahan soo bixi jirin xataa taas ilaa aan soo bixino wa xataa nukrija ilaa aan soo bixino alxuyada kuwa xaylka qaba inaan soo bixino saasaana la amray maxay qabanayaan fa yukabirna waa takbiirsanayaan bitakbiiri muslimiinta takbiirtooda halkaasna maxaa koo soo baxay gabadha xaylka qabtaa adkaarta waa akhrisan kartaa takbiirta muslimiinta ay la takbiirsan qur-aankii ma ahan laakiin takbiirtii muslimiinta ayay la takbiirsan marka gabadha xaydka qabtaa adkaaraha adkaartay ku seexan adkaartay ku jiifan adkaartay kusoo kicin adkaartay suuliga ku gelin midkay uga soo bixin midkay guriga uga bixin midkay guriga kusoo gelin kulli adkaaraheeda waa akhrisanaysa adkaaru samaax adkaarulmasaa takbiiru ciideynka kulli adkaarta waa akhrisan wayadcuuna way ducaysanayaan biducaai muslimiinta ducadooda muslimiinta ilaahay tuugaya way la tuugayaan yarjuuna way rajaynayaan barakata dalika alyowmi maalinkaas barakadiisa marka ciidda inay maalin barako badan tahay ayuu xadiisku caddaynaa wa duhratow maalintaas dahaaradiisaay rajaynayaan maalin ilaahay ummadda dahiro oo ilaahay ummadaha naarta ka xoreeyo oo ilaahay u dembi dhaaf inuu yahay ayay taasna ku tusaydaa xadiidkan marka culimmada waxay isku ka qaataan xugun oo ah in uu yahay ma salaada ciidda in la soo aadaa oo la tukadaa inay waajib tahay masaladaas madaahibtu way isku khilaafaan oo waxa weeyaan shaaficiyada iyo maalikiyada waxay ku tageen iyo qowlka mashhuur shaaficiyada iyo maalikiyada waxay ku tageen inay sunno tahay salaada ciidda inay ciiddu sunno tahay imaamu axmed xambal qowlkiisa mashhuurka fardulkifaai weyu leey fardulkifaai macnaheeda waxa weyan haddii muslimiinta in badan ka mida ay tagaan oo la tukado qaarka aan tukanu dambaabi maayaan haddaan la wada tukanna waa la wada dambaaba sidaas weeye culummada qaar ka mid a sida madhabka abu xaniifa iyo qowl imaam axmed uu leeyahay waana qowlka sheikhulislam ibnu taymiya uu doortay sheekh maxamed ibnu saalix cuthaymiinna uu rajaxay waa in ay tahay fardul cayn sheekh maxamed naasirdiin albani kadalika waa inay tahay fardul cayn saasay culummadaasuna ku tageen oo qofka aan waxa weeyaan tukan haddii ummadoo dhan magaalado dhan tukato hal qof oon cudurdaar lahaynna uu ka tago qofkaas waa dambaaba marka fardulkifaa'i mahan waa fardulcayn saasay ku tageen runtiina xadiidkan waa laga fahmi karaa sababtoo ah sababtoo ah waxa weeyaan nabiga sala allahu calay wasalam wuu amray amarkana wuxuu keenaa wujuub haddaan saarif ka celiyo daliil ka leexiyo waajibnimada la arag daliil ka leexiyana lama hayo culummada wujuubkaas ka leexiday culummada wujuubkaas ka leexiday waxay daliishadaan xadiidkii ninkii reer baadiyaha ahaa oo nabiga u yimid sala allahu caleyh wasalama nabigeena suuban sala allahu alay sl nin reer baadiyaha ayaa u yimid markaasuu nabiga weydiiyey salaadaha ku waajibka ah markaasuu yidhi khamsu salawaatin fi lyowmi waleyla shan salaadood a maalinkii habeenka ku waajiba markaasuu yidhi salaadaas waxaan ahayn shantaas salaadood ma laygu leeyahy shantaas salaadood waxaan ahayn ma laygu leeyahay markaasuu nabigu yidhi laa ilaa an tatawac maya inaad sunno u tukato maahan wax kale laguma leh marka xadiiskaasay u daliishadeen culammada shaaficiyada iyo maalikiyada oo dhahaya waa sunno xadiiskaas culummadan waxay uga jawaabeen nabigu salaada oo kula yawmin wa leyla afar iyo labaatanki sac salaada soo laalaabata taasuu nabigu ka hadlayay ka inuu ka hadlayana waxaa kutusa salaada janaazada inay fard asal tahay oo fardulkifaa'i tahay waa laisku laisla ogoliye mana ku sheegin xadiiskaas nabiga sala allahu alay wasalam marka farad oo dhan ma ahayne midka oo kula yawmin wa leyla soo laalaabtuu nabigu uga hadlayay sala allahu alay slam calaa kulli xaal culummada ku tagtay inuu waajibka yahay adilada ay ku dhegeen way cadcadda ooy ka mid yahay abu xaniifa iyo qowl imaam axmed shaykhulislaam ibnu taymiya sidaasoo kaleeto alqaadi shawkani sadiiq xasan khan imaamu sancaani shaykhu islaam ibnu taymiya sidaasoo kaleeto maxamed bin salix alcuthaymiin sheekh naasirdin albani culummadaasoo dhan sidaas ayay ku tageen baabu salaati lkusuuf madoobaadkii salaadiisii baabkiisii hada maxaluhu waa meeshii looga hadlayay kusuuf waa salaada la sameeyey qoraxdu markay madoobaato khusuufna waa salaada la tukado wa horta kusuufku waa qorax madoobaadka kusuufkuna waa dayax madoobaadka saasay fuqahadu badanaaba u isticmaalaan laakiin haddana bilcagsina waa loo isticmaali karaa oo kusuuf qorax madoobaadkana waa la iska dhihi karaa khusuuf qorax madoobaad waa la dhihi karaa dayax madoobaadkana intoo kale waa la dhihi karaa bal axaadiista waxaan arki doonaa wax badan ayadoo qorax madoobaadkii khusuuf la leeyahy marka ilaahay weynaa subxaanahu wa tacaala awoodiisa waxyaalaha uu dadka ku tusa waxaa ka mid a qoraxda iyo dayaxaa sidaas u iftiimaya mararka gobol inuu iftiinka ka qaado qorax madoobaadka iyo dayax madoobaadku laba sababood ay leeyihiin sabab xisi ah oo la dareemi karo oo culummada xisaabta taqaana ee falaga xisaabtiisa taqaana way sheegaan way sheegaan oo waxaa dhici karta sida sheikhulislaam ibnu taymiya iyo ibnu tariiqulciid iyo culamo badan sheegaan in la ogaado qoraxdu inay madoobaad doonto ama dayaxu inuu madoobaad doono oo xisaabta dayaxa iyo qoraxda iyo xidigaha dadka falaga xisaabtooda yaqaan waxa weeyaan waa dhici karta inay ogaadaan waa wax xisaab lagu ogaa karo markay ogaadaan laakiin xukun sharcigu ka dhalan ma maxaa yale salaada in la tukadaa ma banaana oo la yidhaahdo qoraxdii inay madoobaanada la ogaada haska la tukado waqtiga hebele waa ay madoobaanaya waa in la arko qoraxdiiyo madoobaatay ama dayaxii madoobaaday marka way sheegaanoo waxay leeyihiin waxaa sidaas ay ku dhacdaa waxa weya dayaxa wuxuu kala dhex galaa dhulka iyo qoraxda markaasuu xijaabaa qoraxda iftiinkeedii saasa qoraxda ku madoobaataa saas way sheegaan mararka gabal dhulkaa kala dhex galaya qoraxda iyo dayaxa oo iftiinkii qoraxda iyo dayaxa ayuu kala dhex galaya dayaxa madoobaada asbaabtaas waa asbaab xisii ah oo la ogaa karo waana qaldami kara qofka sheegaya waana asiibi karaa taas waa sabab oo xisi ah xis sabab sharciyaha jira oo qoraxda dayaxu la madoobaadaan taasna waxyi waxaan ahayn laguma ogaa karo waxyigaa nabigu ku sheegay sala allahu alay slam sababkaasuna waxa weeye iraadatullaahi taqwiifa cibaadihi alloo doonaya addoommadiisa inuu cabsi geliyo mararka gobol waxaa dhacayda addoommada qafla ku dhacayda adduunkiyay ku fidnoobayaan qafladaas ku dhacdo cuquub cuquubo ilaahay inay ku dhacdaa dhici karta marka digniin wey qoraxda iyo dayaxa madoobaanaya oo ilaahay uuga digayo leehay war qaflada ka baxa oo dunuubta aad gacmaha kula jirtaan ka suula oo cuquuba intaysa idinku dhicin ka laabta oon ilaahay dhulka idinla gariirin oon waxa weeyaan cirka wax idinkaga soo daadan oon biriq alla idinku baabi'in ka jooga digniin weeye waana midaas midda la rabo in laga faa'iido lagu dhego midaas weeye oo sabab oo xikmada sharciga weeye alxadiidu thaamin walarbacuuna bacda almia xadiiska afartan iyo sideed iyo boqol ka gadaal marwiin waxaa laga wariya can caaishata radia allahu canha caaisha waxay tidhi anna shamsa qoraxdii khasafad waa madoobaatay calaa cahdi rasuulilaahi waqtigii rasuulka sala allahu alay wasalam waqtiga rasuulka qorax madoobaadaa dhacay ilahay fadligiisa ay ka mid aheed xikan badan iyo fawaa'id badana laga helay markay madoobaatay fa bacatha nabigu waa diray munaadiyan mid dhawaaqa ah munaadigaasoo yunaadii dadka oo ku dhawaaqaya asalaatu salaadu jaamicatun waa mid dadka isku keenta asalaatu jaamicatun saas waa loo dabdiyaa asalaata jaamicatan na waa loo dabdiyaa labadaba waa sax haddii la yihahdo asalaatu jaamicatun waa mubtadiya khabar asalaatu salaadu jaamicatun waa mid dadka isku keenta wey haddii asalaata jaamicatan la yihahdo asalaatada iqraa lagu nasbinaa oo waxa weyan uxduru salaata war salaada u imaada jaamicatanna waa xaalo jaamicatan xaal ay tahay midii dadka isku keenayda marka labada middaa rabtaa dhihi karta marka asalaatu jaamica waxaa markii ummadda laiskugu yeerayana nabiga waqtigiisa waa la dhihi jiray markii salaadan qorax madoobaadka iyo daxmadoobaadkana waa sunno nabiga qorax madoobaad markuu dhacay sidaasuu nabigu sala allahu calay wasalam amray fa bacatha nabigu waa diray munaadiyan mid dhawaaqayo yunaadiy ku dhawaaqaya asalaatu salaadu jaamicatu waa mid dadka isku keenta marka waxaad ogaatay markaad aragto qoraxmadoobaad iyo deexmadoobaad sunadaas noole microfanka ku dheg waxaad tidhahdaa asalaatu jaamica wax kale ha dhihin adin iyo aqan kale ma laha fajtamacuu dadkii way isku yimaadeen wa taqadama nabigaa hormaray ila imaamku waa inuu dadka ka horeeya hadduu rag yahay dumar hadduu yahayna sida caaisho ay yeeshay waa in dhexda laga istaaga dhexda waa in laga istaaga bayhaqiyay ku qorantay sunankiisa gabadha markay gabdha tujinaydo dhexda istaagaya ninkana waa inuu ka hormaraa cidduu tujinaya rag iyo dumar cidduu raba ha tujiye wa taqadama nabigu waa hormaray fa kabara allahu akbar uu yidhi salaaddii u xirtay wa sallaa nabigu wuxuu tukaday arbaca rakacaatin afar ragcuu afar rukuucooduu tukaday fii ragcatayna rakacaadku waa rukuucyaal wa sallaa nabigu wuxuu tukaday arbaca rakacaatin afar rukuucood fii ragcatayni laba rukuucood fii ragcatayni laba ragcuu ku tukaday laba ragco oo afar rukuucood leh wa arbaca sajadaatin iyo afar sujuudood laba ragcoo afar rukuucood leh iyo afar sujuudood marka awalba laba ragcoo afar sujuudood waa lahaa jirta laakiin afar rukuucood ma lahaa jirin salaadaha kale marka marka adduunku qaabku ahaa jiray waa isbedelay mar haddii qoraxdii madoobaatay dayixa dumadoobay waa isbedelay salaad ka duwan salaadii hore marka la tukana qaabka loo tukada haddaan wax yar tilmaano qaabka loo tukada waxa weeye ko imaamku salaadu xihan allahu akbar istiftaaxiyu akrin tacawudkiiyu akrin faatixadu akrin qur-aan dheeru akrina suuratulbaqar oo kale ragcada hore ayuu akrina istaaga hore markuu dhammeeyo allah akbar u leey waa rukuuci markuu rukuuco rukuucdaas waxa weyn ilaa boqol aayadood adkaar la egu akrina adkaar macnaa boqol aayadood intii la akriyo kale ayuu subxana allahi wadi subxaana rabbiya alcadiim oo kale ayuu wadan iyo aduu adkaarihii rukuucda kusoo arooray midkuu rabo markuu sidaas akriyo waxa weeyaan madaxuu soo qaadi wuxuu leeyahy samica allahu liman xamida markuu sidaas yidhah u leeyahy rabbanaa walaka alxamdu halkaas markuu maraayo ayuu haddana waxa wey bismi llahi raxman raxim ta faatixadii akrin faatixada markuu dhammeeyo wuxuu akrin suurad ilaa aal cimraan oo kaleeta ah allahu akbar uu leeyahy waa rukuuci rukuuc dheer oo ilaa toddobaatan aayadood ama siddeetan aayadood intii la akriyo ah ayuu rukuucsanaan madaxuu soo qaadin samica allahu ayuu leeyahy liman xamida markuu ekaaduu leeyahay rabbanaa walaka alxamdu waa taagnaan waa taagnaan adkaar dheer u daldalin ictidaalkaas suu u taagan yahay markuu mudabir ictidaalkaas u taagan yahay ayuu sujuudin sujuud dheer ayuu sujuudin waxa weeyaan sujuudda madaxu soo qaadin waa fadhiisan fadhigi udhexeeyey fadhi dheer ayuu fadhiisan sujuudiyuu ku laaban sujuud dheer ayuu sujuudin ragcadaa siduu u tukado ragcada kalena u tukana marka sidaas ayaa loo tukadaa qof walba waa inuu barto salaadaas waxaad arkayda masaajid dhan nasiib darada oo ay imaanayaan waxa weeyaan dad tiro badan oo muslimiin ah oo haddana qof yaqaanaa uusan ku jirin waxa weeyaan sida loo tukado waxa weeyaan salaada oo salaatul khusuufka marka waa nasiib daro weyn salaadan marka ma waajib amase waa sunno culimmadu way isku khilaafeen imaam nawowi wuxuu yidhaha culimmadu waa ku ijmaaceen inay sunno tahay shawkani nawawdaarka waa ku raacay wuxuu yihi waa ku ijmaaceen ibnulxasmi waa ku raacay maraatib lijmaac waa ku ijmaaceen kulligoodna waa ku gafeen saddexdaas sheikba inay ku gafeenna waxaa kutusaya xaafid ibnu xajar raximahullah fatxulbaariga mujaladka labaad safxada afar boqol labaatan iyo kow khilaaf ayuu sheegay khilaafaa jiruu yidhi khilaafkaasna waxa weeyaan culummada hore ee mutaqadimiinta ee ku tagtay inay waajib ka tahay abucawaana ka mid ah saxiixiisa baabuuba u qabtayba baab ayuu u qabtay oo uu leeyahay waxa weya baabu wujuubi salaat lkusuuf salaatul kusuuf inay waajib tahay aa baabkaanu ka hadla marka calaa kulli xaal culummadu waxay u badan yihin inay sunno tahay culummo ku tagtay waajibna way jiraan marka saas in loo ogaado ijmaacaadka lasoo naqlinayo laga fiirsado weeye laga fiirsado weeye alxadiiu taasic walarbacuuna bacda almia xadiiska afartan iyo sagaal iyo boqol ka gadaal marwiyin waxaa laga wariy can abi mascuud cuqbata ibni camrin alansaari albadri radia allahu canhu qaala wuxuu yihi qaala rasuululahi rasuulka ilaahi wuxuu yihi sala allahu caleyhi wasalam ina shamsa qoraxda iyo walqamara dayixu aayataani waa laba calaamo oo ilaahay awooddiisa cilmigiisa lagu garto labadaas calaamo min aayaatillahi ilaahay calaamadaha awooddiisa lagu garto ka mid a yukhawifu ilaahay waa ku cabsigeliyaa bihimaa labadaas calaamadood oo qoraxda iyo dayaxa ah cibaadahu addoommadiisu alla ku cabsigelina marka dayux madoobaan marka qoraxdu madoobaad xikmadda ku jirta maaha nin weyna maanta dhintay wax weyna adduunka ka dhacay maahan ilaahay addoommadiisuu ku cabsigelinayaa wa innahumaa qoraxda iyo dayaxa laa yankhasifaani uma madoobaadaan limowti axadin qof dhimashadiis qofkaasoo minannaasi dadka ka mid a qof aad dhintay dadka ka mid ah qoraxda iyo dayaxu uma madoobaadaan fa idaa ra'aytum markaad aragtaan minhaa aayaadka xaggiisa markaad ka aragtaan shay an shay fa salluu tukada waa amar marka amarkuna wujuubu keena asalka wadcu ilaahay tuuga xataa yankashifa ilaa uu ka faydmo maa bikum waxayna ku sugan oo ah madoobaadka ilaa uu idinka faydo waxa weeyaan ilaahay tuuga oo ilaahay u tawaaduca oo salaada tukada wallahu subxaana wa tacala aclam wsala allahu wslama wbaaraka calaa nabiyina mxamed